bismillahi raxmaan raxiim radio daljur aada bay u mahadsan yihiin sida aada la socotaan shir waxaa shirkii maadaasha oo xamar ka dhici jiray waxaa lagu go-aamiyey in deegaanada maamul goboleeyadu ay doorashadu ka dhacdo laguna soo saaro xildhibaano tayo leh oo ka fakarahaya danta deegaanada ay kasoo jeedaan oo aan u shaqeynan shaqsi aan u shaqeynayn oo shaqsi jeebka aan ku jirin waxaas ayaan darro ah garoowe muddo laba biloodhan jooga waxa ayaan darro ah meeshii laga filhayay in la yidhaahdo ha la keeno xildhibaano tayo leh in maanta ay garoowe ka taagan tahay xukuumadda puntland oo madaxweyne cabdiweli maxamed gaas dowladdiisa in mas-uuliyiin ka tirsan wasiiro ka tirsan ay u ololeynayaan sidii madaxweyne xasan sheekh dalka dib ugu soo laaban lahaa iyagoo gacansaar la leh una ololeynaya shakhsiyaad laga soo abaabulay muqdisho laga soo abaabulay oo xasan sheekh soo abaabulay in wasiirada qaarkood wakiil ka yihiin beerihina ay kala qaybinayaan sidaa daraaddeed madaxweynaha dowladda puntland madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka arrintaa haddayna wax ka qaban haddee waxaanu leenahay doorashadu kama ay dhici karto meelihii loogu talagalay kama dhici karto meel aan wasiir soo faragelinayn meel wasiir uusan dhibaato ka sameynayn waa in doorashada loo bedelaa wasiirada dhibaatadaa wada ugu horeeyana waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga oo isagu inaba la gaban oo madaxweyne xasan sheekh kasoo qalqaalsaday hadduu jagada kusoo guuleysto ragga xasan ramaan loo soo saaro wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga kala soo ballamay oo kasoo qaatay haddana beeshii laftigeedii beeshii aan kasoo jeedo faragelin ku haya oo ergooyinkii iyo dadkii kala qaybinhaya isagoo ku faanahaya ku faanahaya inuu noqon doono wasiirka ganacsiga haddaba madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenku ha caddeeyeen inay raalli ka yihiin shakhsiyaadkaas la magacaabay oo wasiirka ganacsigu u horeeyo in oo damjeed u shaqeynayo inay raalli ka yihiin oo aan la rabin dad tayal inay soo baxaan waa inay caddeeyaan mowqif mowqifadna ka bixiyaan haddii ay ayna caddayn oo shakhsiyaadka noocaasoo ololaha ku jira ayna caddaynin mowqifka puntland waxaa dhici doonta waxaa dhici doonta waxyaabo badan oo aan la aamusanahay oo aan ku arkay waxyaabaha socda inaan haddana miidiyaha iyadoo tafaftiri aan kasii dayn doono shacabka puntland waxaan leeyahay dee raalli haddii laga yahay shakhsiyaadka ku faanahaya maaragtay xamar laga soo abaabulay oo wasiirada aan magacaabay hormoodka u yihiin haddaan dowladdu wax ka qabanayn shacabka puntland ha ogaadeen in puntland ay ku dhex jiraan shakhsiyaad aan rabin jiritaanka puntland u shaqaynaya shakhsiyaad jiritaankooda neceb oo kasoo horshay sida ururka damjadiid oo aad ogtihiin dhibaatada ay ka sameeyeen deegaanada puntland waxaa taas iiga sii daran wasiirka ganacsigu ma ahan tilaabada uu maanta qaaday mid kaliya maanta dhacday ma ahan waad ogeydeen muxuu ahaa marshishkii gaalkacyo laga dhisayey meesha naaxinta xoolaha laga dhisayey inuu hor istaagay oo yidhi muxuu ahaa ha la joojiyo oo qeyb ka ahaa ujeedkiisana iyadoo la fahmayo sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo gulihiisa wasiirada waxaan leeyahay ha caddeeyeen mowqifkooda haddayna ogaana ay ogaayeen ayna ogeyn in shakhsiyaad damjeedu ayna ka tirsanayn ayna ku jirin maanta ha ogaadeen arrintaasna waxaan leeyahay waa digniintii u horreysay oo aan shacabka puntland iyo mas-uuliyiinta puntland aan usoo dirayo aada iyo aad baad umahadsantihi